halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabtirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaha masiixon
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka labaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub sida tan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo cay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal faalladii aynu ka bixinaynay labadii aayadood ee ugu horreeyey cutubkan labaad waxaanan idiin sheegnay isla sidii ilmaha yaryari ay caanaha u jecel yihiin in innana aynu hadalladii ilaah u jeclaanno waxaana taasu ay keenaysaa kororsiimo xagga ruuxa ah oo ugu dambayntana keenaysa inaynu ku korno nimcada iyo aqoonta ciise masiix haddaba la arki maayo nolol masiixinimo oo taabagal ah haddaan la jeclaysan caanaha ruuxa ee saafiga ah si aynu ugu korno xagga badbaadada waa inaynu xusuusanno in dhallaanka yaryar iyo qofka weyn labaduba ay yihiin aadami laakiin waxaa kala duwan xeerka koritaankooda dhallaanku wuxuu u baahan yahay caano si uu ku tabar galo iminkana sidee baa qofka masiixiga ah uu ku korayaa waxaan idiin sheegayaa inaan la arkaynin koritaan haddaan la laasimanin barashada qoolka ilaah koritaanku wuxuu ka yimaadaa barashada hadallada ilaah iyo in lagu camalfalo ama ay noloshayada ka muuqdaan haddaba waxaa jira kuwo badan oo xagga ruuxa weli carruurka ah waxayna u baahan yihiin caano aad iyo aad u fara badan si ay ugu koraan nimcada masiixa markii qofku uu helo caanaha uu u baahan yahay waxa uu gaarayaa xeer aanu u baahanin wadaadkiisa laakiinse uu isagu iska taxadaro waxaana u soconaya koritaanka ruuxa inta ay xiisaha u qabaan caanaha saafiga ah ee ruuxa oo ah injiilka masiixa ama hadalladii ilaah guud ahaan marka la leeyahay caanaha ruuxa ee saafiga ah looma jeedo aayado hadba meel laga soo qaaday waxaase loola jeedaa kitaabka quduuska ah oo dhan waa in qofku daraasaad uu ku sameeyo kitaabka oo uu daraf ka bilaabo ilaa darafka kale barashada kitaabka quduuska ah waa inay ka timaadaa kitaabka oo loo baranayo kutub kutub waxaana halkaasi ka soo baxaya cunno isku dheeli tiran oo ruuxeennu uu jeclaysanayo waa haddii aynu baranno kitaabka oo dhan laakiin aynan teelteel u baranin waxaana ugu dambaynta la soo baxaysaa hadallo wax ku ool ah oo u roon nafsadda waxaana kobcaya garaadkaaga waxaa kaloo isdhimaya dabeecadihii hore ee nolosha wax waliba waxaad ku samaynaysaa xikmad iyo xasiloonaan iyo daacadnimo waayo waxaa ruuxaagu uu helay nafaqadii ruux ahaaneed ee uu kaga baahnaa hadalladii ilaah haddaan faalladii aayadihii kow ilaa labo intaasi ku ekayna dhegaystayaal ayaannu iminkana idiin akhriyaynaa isla cutubkan labaad aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddii aad dhedhemiseen in rabbigu raxmad leeyahay weli jumladdu ma dhammaystirna waxayse soo dhammaystirmaysaa marka la gaaro aayadda afraad waxaana rasuulku uu leeyahay haddii aad dhedhemiseen in rabbigu raxmad leeyahay waxaana uu ula jeedaa markii qofku uu badbaado ayaa qofku uu yeelanayaa han weyn uu u qabo hadalladii ilaah isla sida dhallaanku markii uu dhasho uu ugu baahan yahay caanaha waa in la helo nidaam iyo qaab dadka lagu baro hadalladii ilaah si ay kaga hirqadaan caanaha saafiga ah ee ruuxa waxaanay garanayaan marka hore ee ay ruuxa ka dhashaan in masiixu uu wanaagsan yahay maxaa haddaba keenaya in laga dhaqaaqo waxyaalihii hore waxaa keenaya in la hor joogsado waxyaalaha jidhku doon doono masiixiyiin fara badan ayaa waxay dareensan yihiin inay ka dhaqaaqaan dunida markii ay masiixa soo raacaan marka waa inaynu marka hore ogaanno inaynu ku nool nahay duni silac iyo rafaad iyo wareer badan waana inaynu garanno inaynu ku nool nahay dunida inkastoo aynan ahayn kuwii dunida bal aan sharaxaad idinka siiyo fikirka qaldan ee dadku sida badan ay ka aaminsan yihiin kala dhaqaaqista dunida dadka qaarkiiba waxay kala dhaqaaqista dunida u macnaystaan inay ka fogaadaan meelaha qamriga lagu iibiyo kuwana waxay la noqonaysaa inay ka dheeraadaan kuwa qaadka cuna oo la doonayo inay ku wacdiyaan hadalka waxyaabahaasi oo dhan ma ahan ama looma macnaysan karo kala dhaqaaqista dunida kala dhaqaaqis waxaa noqonaya in marka hore laga dheeraado xanta labawejiilanimada xaasadnimada iyo wixii la mid ah haddii aynu waxyaabahaasi ka fogaanno waxaan ka fogaanaynaa dunida ruuxa ilaah ee inagu dhex jira ayaa wuxuu soo saarayaa kala dhaqaaqista haddaba ilamaa aniga iyo adigu aynu ka gudubno hadalka xun labawejiilanimada xaasadnimada iyo xumaanta mooyaane ku kobci mayno nolosha masiixinimada waa tan masiixa loo noolaanaya eh weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa cutubkii labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaanan idin akhriyaynaa aayadda afraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kaas oo aad u imaanaysaan oo ah dhagax nool oo dadku diiday laakiin xagga ilaah laga doortay oo qaali ah waxaa rasuulku uu leeyahay isagoo haatan ka hadlaya masiixa kaas oo aad u imaanaysaan oo ah dhagax nool haddaba waxaynu noqonnay carruurta dhagaxa nool oo ah masiixa kadib markii simon bidros uu qiray kan masiixu uu ahaa ayaa ciise masiix wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayas uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad oo leh anigu waxaan kugu leeyahay butros baa tahay oo dhagaxaan ayaan ka dul dhisan doonaa kiniisaddayda oo albaabadii haadees kama adkaan doonaan haddaba ninkan la yidhaahdo simon butros wuxuu haatan inoo caddaynayaa in dhagaxa nool uusan isaga ahayn laakiin uu yahay ciise masiix qudhiisa mar kale ayaa ciise masiix wuxuu hadalkiisa ku soo darayaa butros sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha laba iyo afartan iyo afar iyo afartan haddaan aayadahaasi kore idin akhrino ayaannu ku hormaraynaa aayadda laba iyo afartanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan markaasaa ciise uu ku yidhi iyaga miyaanaydin weligiin qorniinka ka akhriyin dhagaxii kuwa wax dhisaa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka tanu xagga rabbiga bay ka timid oo waa ku yaab indhahayaga haddaba sayid ciise masiix wuxuu ka soo xigtay meeriska zabuurka boqol siddeed iyo tobanaad haddaba isaga oo iska hadlaya ayay wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda afar iyo afartanaad oo kan dhagaxan ku dhaca wuu jijibi doonaa oo kan uu ku dhaco wuu burburin doonaa haddaba ciise masiix waxa weeye aasaaska dhagaxa kiniisadda weli sayid ciise masiix waa isla aasaaska dhagxaanta ama xubnaha kiniisadda innaga oo dhan waxaynu ku taagannahay masiixa awgii rasuul bawlos oo faahfaahin ka bixinaya umuurta ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka laba boqol afar iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix haddaba haddii aad u timaado sida dembiile oo aad dhagaxaasi ku dhacdo waad jajabaysaa hase yeeshee markii aad jajabto ayaa dhagaxaasi uu ku noqonayaa celin taasina waa badbaadadaada balse haddii aad diiddo dhagaxa dhagaxa ka gudbi maysid nebi daniyeel ayaa wuxuu muuqaaladii la tusi jiray mid ka mid ah ku arkay dhagax aan gacan u goynin wuxuuna leeyahay haddaan soo xiganno kitaabka nebi daniyeel cutubka labaad aayadda afar iyo soddonaad sida tan oo waxaad aragtay ilaa uu dhagax aan gacmo lagu goyn ee kaantii kaga dhacay cagihii ahaa birta iyo dhoobada wayna kala burbureen haddaba dhagaxaasu waa mid xukun ah kaasoo dhulka ku soo dhacaya dhagaxaasina wuxuu calaamad u yahay masiixa wuxuu kaloo noqonayaa dhagaxa ciqaabta u keenaya dunida waana sawirka halkan uu inagu siinayo waxaa markaasi halkan yaalla shay cajiib ah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ee warqaddan koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad waa baalka afar boqol iyo lix ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan hoos ku xusan idinkuna sida dhagaxyo noolnool ayaa waxaa laydinka dhisayaa guri ruux ah inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa uga bixisaan allabaryo uu ilaah ku aqbalo ciise masiix wuxuu rasuulku leeyahay sida dhagaxyo noolnool wuxuuna ula jeedaa sida kuwa aan dhacaynin oo xoog leh waayo innaga mar kale laynaguma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laynagu dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah oo nool oo waara waxaa sidaasi inoogu xaqiijiyey aayadda saddex iyo labaatanaad ee cutubka koowaad rasuul butros waxaad markaasi noqonaysaan sida dhagxaan ku taagan ciise masiix kaasoo inagu leh waxaan kiniisaddeeda ka dhisi doonaa dhagaxaas isagoo ula jeeda rasuul butros isagoo haddaba taasi garanaya ayaa rasuul butros wuxuu leeyahay waxaa laydinka dhisayaa guri ruux ah isla sidii simon butros uu u ahaa mid ka mid ah dhagaxyada ayaad adiguna u tahay oo aniga qudhayduba waxaan ahay mid ka mid ah dhagaxyadaas yaryar oo qaybta ka ah guriga ruux ahaaneed markii innagu aynu noqonno kuwo ilaah ka cabsada oo ah mu'miniinta ilaah waxaynu qayb ka noqonaynaa dhismahan ilaah haddii aynu dib ugu noqonno warqaddii rasuul butros uu u qoray dadka reer efesos cutubka labaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa laba iyo labaatan ayaa waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed idinku mar dambe ma ahidin ajnebiyo iyo shisheeyayaal laakiinse quduusiyiintaad isku waddan tihiin oo waxaad ka mid tihiin reerka ilaah oo waxaa laydinka duldhisay aasaaska rasuullada iyo nebiyada oo waxaa dhagaxii geeska ee ugu weynaa idin ah ciise masiix qudhiisa maantadan ilaah wuxuu dhisayaa guri waana macbud nool kuweenna isaga u imaanaya oo garanaya inay dembiilayaal yihiin oo ku soo dhacay ayaa isaga ugu imaanaya naxariis waana layna badbaadiyey wuxuuna inaga dhigay qayb ka mid ah macbudka nool haddaba ilaah wuxuu wax ka dhisayaa aasaaska masiixa dushiisa wuxuuna rasuul butros leeyahay inaad ahaataan wadaaddo quduus ah si aad xagga ruuxa uga bixisaan allabaryo uu ilaah ku aqbalo ciise masiix haddaba sawir kale oo ay warqaddani ina siinayso innaga ayaa wuxuu yahay wadaadnimo quduus ah waxaana rumaystayaasha oo dhan ay noqonayaan xubno nool oo lagu tilmaamay sida dhagax nool ama waxay noqonayaan kakanayaal ama dad ad adag waxaana rumaystayaasha oo dhan lagu sheegay wadaaddo quduus ah kol dambe ayuu wuxuu odhan doonaa rasuul butros wadaadada amiirnimada maadaama aynu nahay wadaaddo quduus ah ayaa laynaga doonayaa inaynu ilaah siino allabari xagga ruuxa ah oo ilaah uu ku aqbalo ciise masiix waxaa mahad leh ilaaha inagu siiyey allabaryada xagga ruuxa ah ee lagu aqbalayo sayid ciise masiix dad badan ayay la tahay in lacagtu aanay noqon karin allabaryada ruuxa balse waxay ku xidhan tahay sida aad lacagta u isticmaasho waxaannu garanaynaa in innaga qudheennu aynu sida allabari caraf udgoon nafsaddeenna ilaah ugu bixin karno waxyaabahaas oo kale ayaa loo yaqaanaa dhegaystayaal allabaryada ruuxa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda lixaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay dhegayste sida tan maxaa yeelay waxaa qorninku uu leeyahay bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax geeseed oo weyn oo la doortay oo qaali ah oo kii isaga rumaysta ma ceeboobi doono haddaba qidcadaasi wuxuu rasuulku ka soo xiganayaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad oo haddaan waxyiga nebiga ku soo noqonno ayaa nebigu uu leeyahay iyadoo uu ruuxa quduuska ah ee ilaah ka dul hadlayo sida tan sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay bal eega siyoon dhagax baan aasaas uga dhigay waana dhagax la tijaabiyey waana dhagax geeseed oo qaali ah oo aasaas la huba ah oo kii isaga rumaystaana ma degdegi doono haddaba dhagaxaasi wuxuu tilmaamayaa masiixa oo waxaa lagu tilmaamaa in masiixu uu yahay dhagax geeseed wax waliba dushiisa laga dhiso qorniinkana way ku caddahay in dhagaxaasi uu yahay masiixa weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros waxaanan iminkana idin akhriyaynaa aayadda toddobaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed qaalinimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn dhagaxii kuwa wax dhisa ay diideen wuxuu noqday madaxa rukunka wuxuu rasuulku leeyahay isagoo rajada hubaasha ah kala hadlaya masiixiyiinta sidaas daraaddeed qaalinimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan tarjumada dhabta ahi waxay tahay kuwiinna rumaystay waxaad leedihiin qaalinimada masiixa haddaba masiixu waa qaali oo isaga oo kale la arki maayo waxaase xiise leh in nin kalluumaysto ah oo aan war u haynin dunida kale uu iminka ka hadlayo qaalinimada masiixa waxaa ereyga qaalinimo aad u jecel dumarka haweenku waxay jecel yihiin inay soo iibsadaan dahab iyo qalin qaali ah iyo weliba fargashiyo habeennimada ifaya balse wax waliba ee rasuul butros uu ka hadlo ee quseeya masiixa ama dhiiggiisa wuxuu isticmaalayaa ereyga ama kelmadda qaalinimo wuxuu rasuulku leeyahay haddaan idinku soo celiyo aayaddii toddobaad ee cutubkan labaad sida tan haddaba sidaas daraaddeed qaalinimada waxaa leh idinkoo ah kuwa rumaysan laakiinse xagga kuwa aan rumaysnayn dhagaxii kuwa wax dhisaa diideen wuxuu noqday madaxa rukunka waxaan filayaa inaad garateen dhegaystayaal in rasuul butros uu ka soo xigtay qidcadan zabuurka boqol siddeed iyo tobanaad aayadda laba-iyo labaatanaad weli meeriska cutubka labaad ayaannu ku jirnaaye aynu iminkana idin akhrino aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan iyo dhagax lagu taranturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado waayo waxay ku taranturoodaan hadalka maxaa yeelay ma adeecsana taas oo ah wixii loo xugmay haddaba qidcadan waa mid ahmiyaddeedu ay sarrayso marka la eego qorniinka waxaad xusuusataan in qidcadii hore laga soo xigtay kitaabka zabuuradda cutubka boqol siddeed iyo tobanaad aayadda laba-iyo labaatanaad aayaddii hore ee toddobaad haddaan ku yaro noqonno ayaa waxaa jira qisa caan ah oo dhacday markii la dhisayay macbudkii magaalada yeruusaalem markaasoo boqor sulaymaan oo magaalada yeruusaalem boqorka ahaa waxaana qisada dhismaha ay ku qoran tahay kitaabka boqorradii koowaad cutubka lixaad aayadda toddobaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan oo markii guriga la dhisayey waxaa lagu dhisay dhagaxan lagu soo diyaariyey meeshii laga soo qoday oo intii guriga la dhisayey guriga dhexdiisa laguma maqlin dubbe ama faas ama alaab kale oo bir ah haddaba dhismuhu wuxuu ku socday qiyaas iyo cabbiraad la cabbirayo dhagxaanta waxaa markaa dhacday baa la leeyahay markii dhismihii u bilowday in dhagax waliba meeshiisii lagu aadiyey ama la geliyey waxaa markaasi ragga taariikhda qoraa ay aaminsan yihiin in bilowgii mashruuca dhismaha macbudka la keenay dhagax weyn oo waxaa lala keenay dhagaxdii hore laakiin meel la geliyo ma lahayn markaasaa waxaa dhacday in raggii dhisayaasha ahaa ay yidhaahdeen war dhagaxan weyninka badan naga tuura ee ina siiya kuwan yaryar markii ay sidaasi yeeleen dhagaxii waa layska tuuray oo waxaa laga riday buurtii ha yeeshee goortii dhismihii uu dhammaaday oo loo baahday dhagaxa xagga dusha ayay dhisayaashii isweydiiyeen waxa loo keeni la'yahay markaasay farriin u direen kaawada oo waxay ku yidhaahdeen maxaa dhagaxa rukunka loo keeni waayey markaasay raggii kaawada joogay ku yidhaahdeen war dhagaxii weynaa ee aan bilowgiiba soo dirnay miyaannu ahayn dhagaxa rukunka markaasay dhisayaashii garteen baa la leeyahay in dhagaxii ay buurta ka tuureen uu ahaa dhagaxii geeska ama rukunka markaasay bilaabeen inay wakhti badan u huraan sidii dhagaxa ay ku soo saari lahaayeen mar kale buurta haddaba dhibkii iyo qaxarkii ka qabsaday dhagaxii la diiday ayaa aayaddan sideedaadi ay inoo fasiraysaa ama inoo micnaynaysaa dhagaxii la diiday wuxuu iyagii ku noqday mid ka hor joogsada shaqadoodii oo wuxuu rasuulku leeyahay sida ku qoran aayadda sideedaad iyo dhagax lagu taranturoodo oo ah dhadhaab lagu xumaado waayo waxay ku taranturoodaan hadalka maxaa yeelay ma adeecsana taas oo ah wixii loo xukmay haddaba wuxuu rasuulku inoo sheegay isagoo soo xiganaya qorniinka in dhagaxii kuwa wax dhisaa ay diideen uu noqday madaxa rukunka dhagaxaasi laga hadlayo waxa weeye dabcan ama uu matalayaa ama uu u taagan yahay sayid ciise masiix markii uu dunida yimid waxaa isaga diiday kuwiisii oo waxaa injiilada laynoogu sheegayaa inuu u yimid kuwiisii oo kuwiisiina ay diideen oo ayan aqbalin markaas ma ahan in la diiday oo keliya ha yeeshee aniga iyo adigaba waxaynu haatan ku noolnahay duni masiixa neceb weliba inkastoo aynu ku dhownahay wakhtiga masiixa dhalashadiisa loo dabaaldego ayaa qaramo badan oo dhalashada masiixa looga dabaaldego ama laga xuso ayaa haddana masiixa laga nacab yahay waxaad markaasi la yaabaysaa in la diido mid si weyn dunida looga xuso saaxib sayid ciise masiix wuxuu maanta adiga ku yahay sida dhagax lagu taranturoodo ama sallax lagu xumaado haddii aad ku duldhacdo oo aad jajabto isaga ayaa ku qaadanaya oo waxaad baranaysaa inaad ku kalsoonaato si adiga qudhaaduba aad u adkaato waxaad noqonaysaa kakane ama majabe waayo waxaa aasaas ku noqonaya masiixii sare kacay miyaanay taasu wax aad iyo aad u wanaagsan ku noqonaynin dhegaystow si kastoo adiga uu ku yahay saaxib aniga waa masiixayga oo waan ku kalsoonahay waxaanan helay ad adeega waayo aniga iyo masiixiyiinta kaleba laynaguma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laynagu dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah erayga ilaah oo nool oo waara saaxiib warkaasu ma ku anfacay mise wax baa kuu laaban
waxaan ahay basiile waxaan ahay basiile dunuubtii aan falayba dunuubtii aan falayba daraaddeed lagugu qodbay isku tallaabtee daraaddeed lagugu qodbay isku tallaabtee waxaan ahay dembiile waxaan ahay basiile waxaan ahay basiile dunuubtii aan falayba dunuubtii aan falayba daraaddeed lagugu qodbay sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin